أيها الإخوة والأخوات waxaa farxad u ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yihaa fusuulun fi laadaab wamakarimi alakhlaaqi almashruuca casharka labaad waxaana noo sharaxaya ashaykh cabdullaahi macalin cabdiraxmaan xafidahu allahu tacaala الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وينبغي للإنسان ألا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون ولا وينبغي وينبغي للإنسان وينبغي waxaa haboon lilإnsaani insaanka anlaa yadkula inuusan gelin fii siri qowmin qolo sirtood inuusan gelin walaa xadiiثin xadiiث ama sheeko lam yudkiluuhu aysan gelin fiihi fi اlxadiiث xadiidka aysan dhe aysan dhex gelin oo aysan ku soo darin halkan sheikhu wuxuu ka hadlayaa qofku in uusan dhagaysan ama uusan gelin dad sirtood oo aysan ayagu u fasixin inuu soo dhex galo amase sheeko dad wateen oo aysan ayagu ku soo darin inuu soo dhex galo inay arrintaas aysan u habboonayn marka sheikhu wuxuu ka cabiray wayanbagii waxaa habboon lilinsaani insaanka anlaa yadkhula inuusan gelin yanbagii macnaha si arrin habboon laakiin markii la fiiriyo waciidka ku soo arooray oo ah xadiidka uu wariyey cabdullahi bn cabaas radi allahu canh can الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama qaal man istamaca ilaa xadiidi qowmi wa hum lahu kaarihuun man istamaca qofkii dhegaysta ilaa xadiidi qowmin qowm sheekadood qofkii dhegaysta walxaal hum lahu kaarihuuna ayagoo kahanahaya oo dhibsanahaya inuu dhegaysto aw yafiruuna minhu amase ka cararahayo hadalkii kala cararahaya subba waxaa lagu shubaa fii udunihi dhegtiisa alaanuku rasaas yowma alqiyaamati maalinta qiyaama rasaas kulul dhalaalsan ayaa dhagaha looga shubaa waa aljazaau min jinsi alcamal oo dhegtii uu dembiga ku galay ayaa looga shubaya rasaasta dhalaalsan looga shubaya xadiidkaasi wuxuu ku tusinaya waciid oo ah qofkaasi in cadaabtaas loo yabooha yowma alqiyaama taasuna marka waxay kutusinaysa inay arrintaasi ay xaaraam tahay qofku inuu dhagaysto dad hadalkood inuu dhagaysto sida maalan inuu albaabka istaago dhegta u dhigto amase dadka taleefoonada ku hadlayo oo kaleeto uu hadalkooda dhagaysto arrintaas waxaa weeye waxay noqonaysaa xaaraam ayay noqonaysaa inuu dhagaysto bal hadda waqtigan arrintu waxayba gaartayba dhagaysi keliya maahan qofkii inta hadal laga duubo in la nashriyo hadalkii sirtaha inta qofkii laga duubo isagoon iska jirin loo sheegin ta laga duuba hadhowtana dadka dhexdooda in lagu nashriyo taasuna waaba kasii daran tahayba waxaa la diiday in adigu dhagaysatid bal inaad ummad kala gaarsiisid oo ama caalamka aad ku nashrisid waa kasii dembi badan tahay hadda ka war waxaan anigu joogay oo wax ka galay qadiyad nin laba nin oo saaxiibbo ahayd baa nin ka midihi reer buu gabar ka rabay sheeko la lahaa ninkii kaloo saaxiibkiisi ahaa ayaa wuxuu sameeyey ninkiibuu taleefon u diray reerkii ka warran bal reerkii see ahaayeen ninkii wuuu reerkiibu wax ka sheegay iyo gabadhiibu wax ka sheegay isna intaasuu la hadlaayay taleefoonka uga duubaayay hadhowtu inta qaadu ugeeyey ciddii ugeey yani waxay noqotay mushkilo weyn oo aad iyo aad u weyn ayay noqotay marka bedelkii uu ku kaaftoomi lahaa inuu dadka sheekadoo dhagaysto wuxuu gaarsiiyey inuu dadkii ka duubo oo fitan kasii sameeyo waxyaabaha hadda maalan dadka idaacadaha ay ku kala hormaraanna waxaas ayaa ka mid ah sir culus ayaa la helay aa lagu leeyahay xaggee laga keenay waxaa lagu leeyahay qofkan war baa laga duubay isagoo iska jirin baa laga duubay ama isagoo qof la sheekaysana laga duubay marka waxyaabahaasoo dhan waxaa weeye wax loo baahan yahay in laga digtoonaado wayanbagii lilinsaani insaanka waxaa u habboon anlaa yadkhula inuusan gelin fii siri qowmin qowm sirtood inuusan gelin walaa xadiidin sheeko dad sheekadood inuusan gelin lam yudkiluuhu aysan gelin fiihi fi lxadiidi xadiidka aysan soo dhexgelin oo iyagoo aysan kusoo darin inuu dhagaysto uma haboono see ku ogaan kartaa inuusan qofkan raalli ka ahayn waxaa ku ogaan kartaa qofkii inuu kuu tasriixiyo kuu caddeeyo ku yidhaahdo anigu hadalkayga inaa dhagaysto kuuma ogoli waa ku garan kartaa waxaa kaloo ku garan kartaa calaamado sida inuu qofka albaabka soo xirto oo kale sida inuu hoos hadalka hoos u dhigo oo kaleeto waad garan kartaa qofkaas inuusan rabin hadalkiisa in la dhegaysto wuxuu yidhi walaa yajuusu ma bannaana alistimaacu dhegaysi ilaa kalaami qowmin qolo kalaamkood la dhegaysto qowmkoo yatashaawaruuna shawrahaya dad shawrahaya oo arrin ka tashanahaya sidoo kale hadalkooda inaad dhegaysatidna iyagun kuu fasixin ma bannaana waman talafata qofkii geesaha fiirfiiriya ama milicsada geesaha dhugdhugta fii xadiidihi hadalkiisa fa huwa asagu kalmustawdici qof ammaanaystay ayuu la mid yahay lixadiidihi sheekadiisa qofku ugu ammaanaystay ayuu la mid yahay haddii qof sheeko kuu sheego oo si gooniya kuula faqo gees kuula baxo amase markuu hadal kuu sheegahay geesaha iska fiirfiiriyo xaggii xagga iska fiiriyo waxaad ogaanaysaa macnaheedu waxa weeye hadalkaasi waa sir xifdi ayay ka dhigan tahay sababtoo iska fiirinta uu geesaha iska fiirinaya waxay ku tusinaysaa inuu hadalkaasi adiga khaas kugu yahay marka wuxuu yidhi waman talafata qofkii fiirfiiriya geesaha fiirfiiriya fii xadiidihi hadalkiisa dhexdiisa fa huwa qofkaasi kalmustawdici mid ammaanaystay ayuu la mid yahay mustawdac waxa la meesha wax la dhigto bakhaarka wax la dhigta ilaa mustawdac marka qof ammaanaystay ama wadiicada wax la qofka marka wax loo dhiibto oo lagu ammaanaysto fa huwa qofkaasi kalmustawdici kii ammaanaystay ayuu la mid yahay lixadiidihi xadiidkiisa sheekadiisa qofku ugu ammaanaystay ayuu la mid yahay yajibu waxaa waajiba xifduhu xifdintiisa calayhi korkiisa lagu xifdiyo yacni qofkaas inaad u xifdisid oo usan dhaafin ayaa waajib kugu ah lianna talafutahu milicsigiisa geesa fiirintiisu yucطii ay yushciru wuxuu ku tusinayaa altalafuta yacni wax iska fiirin ama geesa fiirin wاtafazuca iyo cabsi ayuu ku tusinayaa macnaha qofku markii uu geesaha fiirfiiriyo taas waxay ku tusinaysaa qofku inuu digtoon yahay oo hadalkiisa uu la cabsanayo ayay ku tusinaysaa marka xadiid ayaa iyaduna ku soo arooray oo laga wariyey jaabir radia allahu canه wuxuu leeyahay qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam إidaa xadaثa الrajulu bاlxadiiثi ثuma اltafat ninku haddii sheeko uu kuu sheego uma iltafata uu geesaha fiirfiiriyo fa hiya amaanatun ammaano weeye marka sidaa darteed qofka hadduu geesaha dhugto waxay noqonaysaa ammaano ayay noqonaysaa marka wuxuu yidhi yajibu xifduhu xifdintiisa ayaa waajiba hadalkaas calayhi dushiisa lagu xifdiyo oo aan la dhaafsiin lianna talafutahu yacni milicsigiisa uu geesaha fiirinayaa yucطii ay yushciru wuxuu ogeysiinayaa altalafuta yacni geesa fiiris yani adiga laftaada hadalkaaga hadalkii inaadan sheegin ee la degtoonaatin watafazuca iyo cabsi hadalka lala cabsanayo dad kale inuu gaaro marka xadiidkan culimmada qaar ba waxay ku fasireen idaa xadaa arajulu bilxadiidi uma iltafata dad baa waxay ku fasireen uma insarafa haddii qofku inta sheeke sheego uu kaa tago xadiidku ammaano ayuu kugu yahay macnaha waxa weeye sheeko kasta oo qof kuu sheegay ammaanay noqonaysaa laakiin sida raajixa waxa weeye qofku haddii xadiidka uu markuu sheegahayo aad ka dareentid inuusan rabin in la faafiyo inaadan inuu qofkaasi hadalka kugu ammaanaystay oo inaad xifdisid lagaa rabo faslun wayukrahu alkhuyalaau waazahwu fi lmashyi wayukrahu waxaa la kahdaa alkhuyalaau kibir wazahwu isla weynan fi lmashyi socodka dhexdiisa yacni hadalka halkaana wuxuu ka sheegayaa adab kale oo aadaabtii ka mid ah muslimka ka mid ah qofku marka uu soconayo inuu si deganaana uu u socdo ee uusan u socon si takabur iyo ay ku jirto faajeertan waxay yidhahdaan wayukrahu waxaa la kahdaa alkhuyalaau waa kibir wazahwu isla weynan fi lmashyi alkhuyalaau alkibru waalcujbu qofku inuu kibirsan yahay waxa weye isku bagsan yahay weeye zahwiguna waa sidoo kale waa faankii iyo cadamadii isla weyninkii weeye marka labadaba qofku markuu soconayo uu iska ilaaliyaa loo baahan yahay wayukrahu waxaa la kahdaa alkhuyalaau kibirkii wazahwu isla weynankii fi lmashyi socodkii markuu qofku soconayo wainamaa yamshi wainamaa yamshi wuu socdaa qasdan si dhexdhexaada ayuu u socdaa taasoo laga qaadanayo waqsid fii mashika waqdud min sawtig aayaddiis ku jirtay laga qaadana suuratu luqmaan waqdud min sawtik markuu ula hadlaayay luqmaan wiilkiisa uu la hadlaayay xikamkii badnaa oo siiyey waxaa ka mid ahay waqsid fii mashika socodkaaga si dhexdhexaad ah oo aan ahayn yacni si batiicana aan ahayn oo tamaawud ku jiro ama si sariic ahoo ay ku jirto qofku khifa ay ku jirto aan ahayn ee dhexdhexaada ay ka muuqato ictidaal iyo tawasuq u ka muuqdo u soco sidoo kale aayadda kale waxay walaa tamshi fi lardi maraxa dhulka ha ku socon adoo ah qof mutabakhtira isla weyn mutamaayil si yacni geesaha dhinac u soconaya si nin kibirsan ha u socon innaka lan takhriqa alarda dhulka ma dilaacin kartid socodkaaga dhulka ku dilaacin maysid walan tabluga aljibaala tuula buurahana dhiran ku gaari maysid marka insaan daciifa ha tahaye si u soco muctadila oo wanaagsan u soco sidoo kale aayaddii qur-aanka wuxuu cibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawnaa cibaadu araxmaan addoommada ilahay marka laga sheekeynayay waxaa lagu bilaabay sida ay u socdaan sifada socodkooda waxaa la yihi cibaadu araxmaan aladiina kuwii weeye yamshuuna soconahaya cala alardi dhulka hawnan si deganaana sakiina iyo waqaar si deganaan ay ku jirto u soconahaya weeye marka socodka nebiguna sala allahu calayh wasalam sidaas ayuu ahaa ibnulqayim raximahullah wuxuu sheegay socodyada noocyada socodku inay badan yihiin ilaa toban ay gaarahayaan waxaa ugu wanaagsan buu yidhi mishyat lhawni waatakafu waxaa ugu wanaagsan buu yidhi socodka sida hawnka sakiinada loo socdo iyo watakafu sida qofku inuu degdegahayo hore hore usii usii u socdoo kaleeto ah waana socodka nebiga sala allahu calayh wasalam kaana sala allahu calayh wasalam idaa mashaa takafa'a takafu'an kaannamaa yanxatu min sabab wuxuu ahaa markuu soconayo qof hore u socdoo kale dhanka hore u socda sidii inuu buur ka soo degahayo kale marka kaas ayaa ugu fadli badan ayuu leeyahay markaasuu yidhi wainamaa yamshi wuu socdaa qasdan si dhexdhexaada oo aan ahayn si isliidid ah ama tamaawud aan ahayn si khifa iyo fudayd iyo surca ku jirtaan aan ahayn faina alkhuyalaaa kibirku mishyatun yacnii socodka inuu lagu socdo kibiru socodku mishyatun waa socod yubgiduha allahu tacaala ilaahay uu necab yahay uu u caroodo ilaa bayna asafayni ilaa labada saf dhexdooda ma ahane labada saf waxaa laga wadaa safkii gaalada iyo safkii muslimiinta markii jihaadka lagu jiro inuu qofku dhexdooda mishyat lkhuyalaa uu ku socdo iyadu waxa weeye waa mamduuc waa la rabaa sababtoo ah mowqifkaasoo kale waxa weye waa mowqif u baahan qofku inuu gaalada tuso yacnii quwada iyo cizada in la tu in la tuso u baahan weeye marka waana misyadii uu nebigu calayh isalaatu wasalaam markuu arkay nebigu alai slat slam abaadujaana oo soconahaya labada saf dhexdooda isagoo si khuyalaa u soconaya ayuu wuxuu ku yidhi innaha mishyatun yubgiduha allahu ila fii hada almowdic waa socod ilaahay uu caroodo ilaa meeshaan maahane booskanoo kale waa looga baahan yahay waa mowdic u baahan in la tuso gaalada quwo iyo cizo iyo iyo takabur la tuso weeye laakiin markii lala joogo dadka muslimiintaa waxaa loo baahan yahay in hortooda laga muujiyo tawaaduc in laga muujiyo ayaa loo baahan yahay looma baahna in laga muujiyo yacni kibir laga muujiyo marka wuxuu fa ina alkhuyalaa'a khuyalaagii kibirkii mishyatun waa socod yubqiduha allahu tacala ilaahay u acraado ilaa bayna asafayni labada saf dhexdooda ma ahane labada saf waa labada saf oo jihaadka qaala raximah llah faslun wamin makaarimi alakhlaaqi altagaafulu can duhuuri masaawi'i اnnaas wa min makaarimi alakhlaaqi akhlaaqda kuweeda wanaagsan waxaa ka mid a altagaafulu ishalmaansiin can duhuuri masaawi'i اnnaasi dadka masaawi'dooda ama waxyaabahooda xun daahiridooda in la ishalmaansiiyo ayaa ka mida makaarim alakhlaaq taqaaful qofku waxa wey inuu ismoogeysiiyo qofka waxa ka dhacay oo xumaanta ah aslu taqaaful waa qofku waxa weeye waa mamduux ayaa la yidhahdaa sababtoo ah qofku haddii uu raacraaco wax kasta oo dadka ka dhaca haddii uu raacraaco dhib badan buu la kulmaya xadiidkii nabiga calayh isalaatu wasalaam ninkii u yimid oo yidhi yaa rasuul allahi awsinii qaala laa taqdab faradada miraaran dhowr jeer buu ku soo celiy ya rasul lla awsinii qaala laa taqdab qaala laa taqdab culimmadu waxay yidhahdaan xadiidkaas waxaa laga qaadanayaa waxaa la yidhahdo altaqaaful taqaafulka macnihiisu waxaa weeye qofku wax kasta haddii uu raacraaco waxaad u imaanaysaa xaalad adag baa ku imaanaysaa qofkii kula hadla hadalkiisa haddaad raacraacdid tiraadi kelimadaas talow muxuu la jeeday muxuu saa u yidhi ama saa ka waday haddaad raacraacdid waxa weeye mushkilaad isku furaysaa qofkii hortaada socda ficilkii ka dhacay ficilkiisa haddaad raacraacdid waa sidoo kale marka waxaa loo baahan yahay qofku wixii sariixa oo uu arko oo waadixa ma ogiye wixii ixtimaali kara in layska awilo inuu qofku ka haro walidaalika dad badan amraad ayay u sababtaa arrintaasi qofka haddii uu qof kasta raacraaco waxay u keenaysaa inuu mar kasta xanaaqo leanna hadalkii markaa fasirtid durbo shaydaankiina meeshuu ku jiraa wuxuu ku leeyahay saasuu ka waday marka waa inaad u jawaabtaa waxay kuu keen arrinta inaad xanaaqdid oo dhiigga kuu kaco dadka siiba qooloonka xabad yacni caloosha oo kaleeto ka jiran caradu ama xanaaqa uma fiicna dhibaato badan buu ku kiciyaa lidaalika markay xanaaqaan waa la qabanayaa marka takaafulku sida bacdu ahlilcilmi ay yidhaahdeen tiscatu acshaar addiin dad baa qaar baa yidhi culimmada qaarkood yacni arrimahaas oo dadka ka dhacay wax dhex maraya tasarufaadka dadka inaad raacin ood iska daysid laakiin halkan sheikhu wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo dadka waxyaabaha ka dhaca dadka qalad baa ka dhici kara qofkii waxyaaba oo masaawi baa ka daahiri karta qof baa maalan hortaada ku kufay inaad ismoogeysiisid qof baan ma garanaysaa yacnii wax ka soo fakadeen uusan rabin in la ogaado inaad iska dhigtid ama qofaan maqlin oo kale iska dhigtid sidaasoo kale ayaa waxay ka mid tahay makaarim alakhlaaq marka wuxuu yidhi wa min makaarim alakhlaaqi waxaa ka mid ah akhlaaqda teeda wan wanaagsan attakaafulu ismoogeysiin can duhuuri masaawi innaasi dadka xumaantooda daahir wixii ka soo daahira yacni muuqashadeeda inaad ismoogeysiisid wamaa yabduu iyo dadka wixii ka soo daahiraya fii khafalaatihim waqtiyada ay khaflada iyo halmaanka ku jiraan oo min kashfi cawratin cawro faydanta ah aw khuruuji riixin amase riix ka soo baxda ah riixdaasoo lahaa sawtun sawd leh aw riixun amase ur leh yacnii waman samica qofkii maqla daalika arrinkaas fa adhara muujiya addarasha yacnii dhaga yacnii dhaga culays muujiya ama dhagala-aan muujiya ama dhagajiganaan qofkii muujiya inuusan maqlin iska dhiga aw innawma ama hurdo muujiyo in hurdo iska dhiga aw ilkaflata halmaan muujiya liyusiila inuu zuuliyo khajala alfaacili qofkii waxaa sameeyey xishoodkiisa inuu zuuliyo kaana daalika arrinkaasi wuxuu ka noqdaa min makaarimi alakhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagsan yacnii dadku insaanku dadku waa isla nool yihiin qofku dad ma kala maarmaan insaankuna waa daciif qofka waxyaababoonbaa ka dhici kara siba waqtiga uu hurdo oo kaleeto waxyaababoonbaa ka imaan kara walidaalika dacfiga insaanka yacnii mid waxaa weeye fii kulli waqtin aan weeye waxaa laga sheegay bacdu lmuluuk in aysan la seexan jirin qof la seexan jirin xataa ahalkooda xataa ahalkooda inaysan la seexan jirin ayaa la sheegay marka insaanku waa daciif qofku marka haddii ay ka muuqato waxyaaba khaladihii ama waxyaaba uusan uusan ku talagelin hadday ka dhacaan waxaa loo baahan yahay inuu qofku uu muujiyo waxaa la yidhaha takaafur inuu muujiyo ayaa loo baahan yahay maalan qofka waxaa ka dhici kara qof baa maalan kufay qofka kufay waxaa caadiya dadku inay ku qaslaan dhalyadu ku qaslaan meel buu ku sidbaday waxbaa gacantiisa ka dhacay riix baa ka soo bixi karta uusan ku talagelin marka arrimahaasoo kale markay dhacaan waxaa laga rabaa qofku tasarufaadka uu samaynayo inay yihiin tasarufaad yacnii xikmad ay ku jirto oo uusan wixii ku qoslin laakiin uu muujiyo takaaful inuu muujiyo ama arrimo kale uu isku mashquuliyo qofku maalan xataa haddii hadal uu ka soo baxo uusan ku talagelin waxaa la rabaa inuu muujiyo lama rabo qofkii inuu qofkii uu ka faa'iidaysto waqti alkafla inuu ka faa'iidaysto oo uu ku qoslo ama uu nugto ku sameeyo looma baahno waxay yidhahdaan laba ninoo saaxiibo ahayd baa nin baa galay musqul galay marka intuu musqusha ku jiray baa kolley wax maaragta ay macnaha riix ka soo baxday riixdii marka si uu u hubsado ninkii saaxiibkiisa inuu maqlay in kale ayuu wuxuu yidhi waxbaa maqashay markaasuu yidhi labadaba midna ma maqal buu yidhi marka markaasuu yidhi inay laba inay laba yihin maxaa ku ogeysiiyo haddaad waxba maqli marka macnaha qofku waxyaabahaasoo kale inuu ishalmaansiiyo ayaa loo baahan yahay takaafulkaas ayaa loo bahan waxay ka mid tahay min makaarim اlakhlaaq ama uu muujiyo inuusan maqlin hadalka xataa qofku hadduu si sahwi uga soo baxay inuusan muujin inuu muujiyo inuusan maqlin oo kaleeto iska dhigo marka wuxuu yidhi wamin makaarim اlakhlaaqi waxaa ka mid ah altakaafulu ismoogeysiin can duhuuri masaawi اnnaasi dadka xumaan xumaanyaalkooda muuqashadooda inuu ismoogeysiiyo wamaa yabdu iyo waxaa ka soo daahiraya fii afalaatihim fii waqti khafalaatihim waqtiga ay dadku haflo ku jiraan ama uu ishalmaansan yahay qofku wa min kashfi cawratin cawro faydantay ah aw khuruuji riixin amase riix qofkii ka soo baxday ah riixdoo lahaa sawtun sawd leh qofku baa riix sawdle ka soo baxday inuu iska dhigo sida qofaan maqlin oo kaleeto uusan ku qoslin aw riixun lahaa riixun yacnii riix baa ka soo baxday ur leh urkaasoo kale marka inuu iska dhigo sida qof aan dareemin uu iska dhigo ayaa loo baahan yahay inuu ku qoslo lama rabo oo yidhaahdo qofkii la ceebeeyo waman samica daalika yacni waman samica qofkii maqla riixda arrinta ku saabsan nebigu calayh isalaatu wassalaam waa ogtihiin asxaabta inuu ku yidhi mima tadxakuuna mima tafcaluun maxaad ugu qoslaysaan maxaad ugu qoslaysaan waxaad idinkuba samaysaan marka arrimahaasoo kale bani aadamku waa daciif isaga laftiisa wax uu qofkii isagu samaynaya isaga ka dhacaya ayuu qofkii qof kale ku ceebaynaya taasna waxay kutusinaysaa dacfiga insaanka ayay kutusinaysaa waman samica qofkii maqla daalika arrinkaas yacni sawt iyo wax la mida qofkii maqla fa adhara muujiya adarasha dhaga culays muujiya darashku waxaa weeye waa dhagala'aanta inta u yar qofku dhaga culays ama dhaga jiganaan qofkii muujiya fa adhara muujiya adarasha dhaga culays muujiya yani inuusan maqlin iska dhiga aw innawma ama hurdo muujiya sida qofkii qof hurday iska dhiga qofki waxbaa ka dhacay si aad ugu muujisid inaadan arag wixii ayaad waxaad iska dhigaysaa qof hurdaysan oo kaleeto aw ilghaflata haafilnimo inuu arrintaa halmaansan yahay muujiya liyuziila inuu zuuliyo khajala alfaacili qofkii waxa sameeyey xishoodkiisi inuu zuuliyo oo qofkii uusan khajal gelin kaana dalika arrinkaasi wuxuu noqonayaa min makaarim اlakhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagsan ayuu ka mid noqonaya ayuu yihi faslun wa cashrun min alfira sheekhu wuxuu yihi wa cashrun toban min alfiطrati yacni toban sifo min alfiطrati fiطrada ayay ka mid tahay fiطra yani culimmadu tafsiirkeeda qoloba waxbay ku sheegtay qolo waxay yihahdeen assunna cashrun min alfira yani min aلsunna ayay ka mid tahay qolna waxay yihahdeen alkhilqa khilqadii qofka lagu bilaabay weeye oo noqotay wax shay jibiliya oo ku abuuran ah ayay ku fasireen ibnu daqiiq ilciid wuxuu ku fasiray maa jabala allahu اlkhalqa calayhi ilaahay waxa uu insaanka ama dadka uu ku uumay weeye khalqiga wax uu ku uumay oo markii la uumahayb laba lala uumay inay shaygaasi u wanaagsan yahay oo shay wanaagsan uu yahay in lagu uumay wa jabala ibaacahum calaa ficlih albaydaawi oo kale wuxuu yidhi hiya الsunaة اlqadiima waa sunnadii horeysay alatii اkhtaaraha اlanbiyaau ambiyadu ay doorteen waاtafaqat calayha الsharaa'ic sharaa'icdiina ay isku waafaqeen fakaأnaha amru jibiliyu waa sida amar arin oo ah jibili ahoo qofka lagu uumay oo kaleeto fuطiruu calayha dadkii lagu uumay oo kaleeto marka wax kastaba ha lagu fasire ama sunno ku fasir ama shay sunnadii ay ambiyadii hore doorteen ku fasir ama shay khilqa dadka lagu abuuray ka fasire tobankaasi wuxuu leeyahay sheikhu cashrun toban waashara wacashratun toban min alfitrati fitrada ayay ka mid yihiin taasna wuxuu ka qaatay xadiidka caaisha radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam cashrun min alfitra toban waxay ka mid tahay fitrada qasu shaarib shaaribka oo la jaro wa icfaau lixya garka oo la daayo wasiwaaku iyo cadaygii waistinshaaqu اlmaa biyihii oo lagu sundaarsado waqasu اladaafir cidyihii oo la jarto waqaslu اlbaraajim yacnii faraha xibnahooda oo la dhaqo oo meelaha faraha ka laalaamaan wanatfu اlibطi yacnii timaha kilkilaha oo la jaro la tifo wa xalqu اlcaana caanadii oo la xiiro waintiqaasu اlmaa yacnii iyo in la istinjoodo biyo lagu istinjoodo marka tobankaasba sagaal ayuu xadiidkan ku sheegay raawigi wuxuu yihi wanasiitu alcaashirata tii tobnaad baana halmaamay ilaa an takuuna inay ahaato maahane almadmada inay noqoto luqluqashada inay noqoto maahane marka tobankaas shay waxay ka mid yihiin min alfitra culimmadu sunanimadeeda inay tobankaani sunno yihiin layskuma haysto laakiin kulligood ma wada sunna mise qaar ayaa waajiba taas ayaa khilaaf ka taagan yahay marka wuxuu yidhi sheekhu wa casharatun toban min alfitrati fitrada ayay ka mid yihiin khamsun shan oo tobankaas ka mid a fi ra'si madax ayay ahaatay wa khamsun shanna fi ljasadi jirka intiisa kale ayay ahaatay falatii tii fi ra'si madaxa ahaatay almadmadatu waa luqluqashadii walistinshaaqu sandaarsigii biyihii lagu sandaarsado waasiwaaku cadaygii wa qasu shaaribi shaaribkii oo la jaro wa icfaau lixya iyo garka oo la daysto marka shantaasi madax ayay ku saabsan tahay shantaasi marka almadmada walistinshaaq yacnii madmadada iyo istinshaaqa ayagu waajib miyaa mase waajib ma ahan marka la weysaysanayo culimmadu yani way ku kala tagsan yihiin yani qowluljumhuur waa inay sunno yihiin qowlu bacdi ahlicilmina waxa weeye inay waajib yihiin oo wuduua waajibka ay ka mid yihiin asiwaaku isagu waxa wey waa macruuf siwaaga iyo fadligiisa iyo ajarka uleya isaguna waxa waa macruuf isaguna waxa weeye waxay ka mid tahay waxyaabaha aadaabta islaamku aad iyo aad u wanaagsan oo ku tusinaya nadaafadda ku tusinaya ayay ka mid tahay marka siwaagu asalku waa in yacni geedka cadayga ah ama geed cuud inta la qaato timaha ilkaha lagu nadiifiyo weeye laakiin wax kasta oo ilkihii nadiifin kara oo qaradkii oofin kara wuu kusoo xasilayaa inkastoo siwaagu uu khasaa'is gooniya uu leeyahay marka qofkii awoodi kara isagu inuu laasimo siwaaga asalka ah sida geedka araagga ah kadibna isticmaala wixii kale oo ziyaadadka tandiif ah yacni wixii nadaafadda kasii qayb qaadaa inuu isticmaalo laa ba'sa bidalik marka wakhtiyaal uu siwaagu asagu aad iyo aad usii adag yahay ayaa jirta marka qofku salaad u istaagayo marka uu hurdo ka kaco leanna waqtiyadaas waa waqtiga uu afku doorsoomo weeye yacni nebigu calayhi isalaatu wassalaam wuxuu mar kasta uu hurdo ka soo kaco wuxuu ku bilaabi jiray cadaysasho inuu inuu cadays cadaysado ayuu ku bilaabi jiray xadiidkii kalena waa kii ahaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki inda kulli cinda kulli salaa salaad kasta agteeda waan amri lahaa haddii aanan ka cabsanayn ummadda inaan dhibo marka fadliga siwaaga waxa weeye wax la koobi kara maaha qofku inuu waqti kasta salaad kasta mar kastoo uu weysaysto in uu laasimo ayaa fiican oo uu uusan ka tegin ma aha in sida hadda ay caadaadka dadka ahlulmudunka ay noqotay waqtiyada gooniya subaxii markuu soo kaco kale in la cadaysado habeenka markuu seexanay hadduu ku darana waa khayr laakiin waxa weeye inta badan waqtiyadaasay ku gaabsadaan dadku oo hadda dadka oo ahlulmudunka ah waxaan laga ahlulmudunka ah dadka magaalooyinka waaweyn degan waxaan laga qaatay ta'aurkii laga keenay weeye dhulka qarbiga ama gaalada leanna waqtiyadaas ay shaqada u baxayaan ayaa laga yaabaa qofka hurdada ka soo kaco inuu waqtigaas afka dhaqdo iyagoo qasuul ayay yidhahda afka inuu dhaqdo markuu seexanayo cuntada cunan inuu dhaqdo labadaas waqti laakiin shayga hadduu marba cibaado yahay oo sunno yahay waxaa la rabaa in la badiyo waqti kasta aan la moogaan waxyaaba waxaas ka jira mulaaxadaad ah oo ah maalan in la ilaaliyo dadka caadaadka dadka mararka qaarkood in la ilaaliyo yani waxaa jira hadda cadayga annagu aan isticmaalno waa ficlan waa sunnadii laakiin qofku inuu suuqa dhexdiisa ku cadaysado oo shaaricii uu candhuufta ku tufo waxaad moodaa xoogaa arrin aan laa'iq ahayn marka loo fiirsho dee macnaha meesha la joogo oo magaalo ah sababtoo qofka markuu suuqa dhexdiisa ku cadaysado waxaa khasab noqonaysa candhuufta inuu iska tufo candhuufta xagee ku tufaaya wuxuu ku tufaaya shaaricii iyo jidkii dadku marahaya ayuu ku tufaaya marka waxaa wanaagsan yacni qofku inuu yacni ha cadaysado laakiin hala fiirsado meelaha munaasabka ah meelaha weysada gurigiisa dhexdiisa waqtiga salaadda uu isku diyaarinaayo waqtigaas hala fiirsado iyosan noqon qofkii wax uu shaaric intuu la istaago dadka qaar baa waxay ka qabaan waswaas ka qaba marka aadaabtu waa isku xihan tahay qofku yacni in mararka qaarkood la ilaaliyo muraacaat caadaati bacdi اnnaas mujtamaca markaa lagu dhex nool yahay haddaysan khilaafsanayn diinta waxa weeye waa shay waxa weye wanaagsan weeye wuxuu yidhi waqasu shaarib shaaribka oo la jaro maqas lagu jaro qasigu wuxuu noqonaya in maqas lagu jaro ayuu noqonayaa marka axaadiidka qaar qasigaas ayaa ku soo arooray qaarna waxaa jira waxaa soo arooray ixfaa waxa la yihahdo oo ah xiirid in salka laga jaro marka culimmadu yani qoloba sibay yidhahdeen qolo waxay fadileen in la gaabiyo oo aan la xiirin qolana waxay fadileen oo ay ay leeyihiin waxaa fadli badan in la xiiro ayaa fadli badan ayay leeyihiin marka labaduba waxa weeye sida ka muuqata yani yani sida uu ku tegay alimaam الطabri التakhyiir bayna اlqasri bayna اlqasi واlإxfaa labaduba inay maaragta ay qofka uu khiyaar u leeyahay qofkii xiiranhayana inuu xiirto qofkii gaabsanhaya oo maqas ku jarahayaana inuu ma garanaysaa maqaskiisa ku jirto marka alamru fiihi saaca taasna waxaa ku sugan axaadiida oo la jamciyo laakiin markaad u fiirsatid ummadaha yani yani caadaadka ummaduhu way ku kala duwan yihiin hadda maalan dhulkan masar oo kale masaaridoo kale waxaa ku badan inay xiiraan ayaa ku badan laakiin arrintaas markaa ula timaadid maalan ahlu suudaan oo kaleeto waxaa weeye aada iyo aadba ceeb bay la tahay oo ninka ragga inuu shaaribkiisa xiiro waxay la mid tahay waxay ula mid tahay qof dumarka isla ekeysiyo kale uu la mid yahay marka ninka raggaa inuu shaaribadiisa xiiro waa shay aada u xun oo bal waxay ku tilmaamayaan qofka shaaribkiisa xiira mukhana iyo wax la mid ayay ku tilmaamayaan marka mararka qaarkood marka cidduu marka mujtamacaadkaas kor uu la jiro oo sunnadii aysan dadku jahli ka yihiin lagana yaabo qofka in lagu tuhmo waxyaaba uu beri ka yahay inuu ilaaliyo caadaadkaas oo kale mararka qaarkood inta dadku ay ka baranayaan sunnada waa loo baahan yahay wa icfaau lixya garkii oo la daayo icfaa bimacna tarki wey in layska daayo garka aan la taaban laa qas walaa yani waxa weeye ma garanaysa xiirid midna aan la taaban ayay kutusinaysa axaadiistu yani alicfa kelimat licfaa macnaha waxa waa dayn weeye sidaas ayayna kusoo aroortay axaadiisu kusoo aroortay yacni in garka la daayo axaadiis fara badan ayaa kusoo aroortay garka dayntiisa yani culimmaduna yacni qaar ka mid ah waxay ku tageen inay sunno tahay garka dayntiisu laakiin axaadiidta ku soo aroortay icfaau lixya wax waajibkii ka saarahaya ama ka leexinhaya ma jiraan qaar baa waxay yidhaahdeen waxaa daliil u ah in oo ka saarahaya waajibnimadii arrimahan tobanka ah oo badankooda ay sunno yihiin ayaa isku meel lagu sheegay taasna waxa weye waxay kutusinaysaa bay yidhahdeen in iyaduna icfaagu uu yahay sunno uu yahay laakiin sida yani daahirkaa uu muuqata waxaa weeye mararka qaarkood hal xadiid ama hal aayad ayaa waxaa lagu sheega shay waajiba iyo shay sunnaa lagu wada sheegi karaa ka laasimi mayso marka haddii shay sunnaa iyo shay waajiba hal meel lagu wada sheego inay kulligood ama waajib isla noqonaya ama sunno isla noqonayaan waxaa dhici karta qaarna waxay noqonaya qaarkan qaarna sunnada ayay ku baaqi ahaanayaan bidaliil wixii waajibana waajibnadu ayay baaqi noqonayaan bidaliil nabiguna calayh isalaatu wasalaam wuxuu ahaa kaha lixya mid garkiisu weyn yahay ayuu ahaa saxaabaduna waxay ku garan jireen marka uu nebigu salaada uu akhrinayo salaada siriga marka uu akhrinayo wa qiraa'adiisa waxay ka garan jireen bidiraabi lixyatih garkiisu dhaqdhaqaaqa garkiisa gadaal bay ka jiraan marka maadaam gadaal ay ka jiraan inuu wax akhrinayo waxay ku garan jireen garkiisa dhaqdhaqaaqiisa marka garkiisu inuu aada u weynaa ayaa halkaas ka garan kartaa waxay culimmadu yidhaahdeen ama yani qolada hadda yani cilm اlxadiid waxay leeyihiin garku wuxuu ka qayb qaataa rujuulada ragga ayuu ka qayb qaataa xataa xagga alquwa اljinsiya waxaa ley aad iyo aad ayuu uga qayb qaataa markii arrintaas ay aada u baareen waxay ogaadeen qofba qof intuu ka garweyn yahay inuu ka awood badan yahay saas ayay sheegeen allahu aclam bikalaamihim marka xiiridda garkii la xiira waxaa ku sugan tashabuh bاnisa yani dumarkii laisku shabaho ayaa ayaa ku jirta waxaa kaloo ku jirta mula qofkii inuu bedelo khalqadiisi inuu bedelo taqyiirka khalqila ayaa ku jirta marka arrimahaas o dhanna waxay kutusinayaan in ay xaaraam tahay garkii in la xiiro manaaficdiisa sida uu sheegay ibnulqayim uu sheegay waxaa ka mid uu yidhi alziina waاljamaal wاlwaqaar wاlhayba ayaa ka mid a yani qurux baa ku sugan waxaa ku sugan deganaansho iyo waqaar iyo sakiin ayaa ku sugan haybad ayaa ku sugan sidaa darteed dadka aan garka lahayn sida dumarka iyo carruurta oo kale loogama haybaysto sida qofka garka leh ninka aan garka lahayn loogama haysto loogama haybaysto sida ninka gar kale oo kale waxaa ku sugan tamyiiz bayna arijaali waannisaa kala saarid ragga iyo dumarka kala saar ayaa ku sugan marka garkuna sidaas ayuu yani muhimmadiisu u leeyahay axaadiidka kusoo aroortana waa axaadiid aad u fara badan weeye oo nebigu uu amar ku bixiyay in garka la daayo wuxuu yidhi sheekhu walatii fi ljasad yacni shanta ku sugan jasadka ku sugan xalqu lcaanati caanada oo la xiiro weeye caanadu waa tinta ka dhalata taranka yacni ragga iyo dumarkaba agtooda xubinta taranka geesaheeda yani tinta ka dhalata ayaa la yidhahdaa alcaana alcaana ayaa la yidhahdaa marka xalqu lcaana caanadii in la xiiro waxaa min alqaraa'iba yani luqadaha markii la fiirsho alcaana hadda waa timahaas ka soo baxay xubinta taranka agagaarkeed laakiin annaga af sooma afkeena luqadeena soomaali caano waxaan u naqaanaa yani waa taq caano waa noo caano yani caanihii la cabaayey xoolaha laga lisaayey marka bacdu ahlilcilmi waxaa laga sheegay yani yeman oo kale ma shuyuukhda yeman qaar ka mid a oo soomaalidu xerta ay ka tahay ayuu istaajiyaalay arday soomaaliya markaasu wuxuu maqlay yani inay soomaalidu ay xaliibka u yaqaaniin caana inay yidhahdaan markaasuu istaag qum markaasuu yidhi maxaa xaliibka lagu yihahdaa biluqa soomaaliya markaasuu yidhi caano markaasaa dadkii dhan aa ku qoslay meel ummaddii dhan waa ku qoslayso leanna caana waa yani iyo iyo lafd alcaana macnaha waxa weeye waa lafdi baciidka ah waxa loo maqsuudka uu carabiga ku yahay iyo af soomaaliga laba shay oo kala duwan wey marka xalqulcaana yani caanada oo la xiiro yani xalqi ayaa laga cabay leanna xalqiga ayaa ku sahlan ayaa la yidhahdaa nadaafaddana u dhow nadaafaddana iyadaa u dhow laakiin qofku haddii waxyaabo kale uu ku zuuliyo uu helo hadda waxaa jira kareemyo ayaa jira aan u baahnayn qofka inuu xiiro kareemkaas ayaa la marinaya kareemka ayaa zuulinaya marka haddii xataa kareemka lagu zuuliyo oo kaleeto iyaduna waa waa la mid ahamu shay waxa way in la zuuliyo wa natfu libtayni labadii kilkilood timihii ka soo baxayana in ayagana in la tifo oo yani la tifo marka tifiddu iyada iyaduna nadaafadda ku fiican lianna xiiridda timuhu way ku xoogeystaan xoog bay ku yeeshaan laakiin tifidda oo salka laga soo siibo timuhu way ku daciifaan marka mar kastoo la siibo timtu way daciifaysaa marka in labada kilkilood timaha ku yaal in la tifo wa taqliimu اladfaari cidiyahana in la jaro cidiyahoo la jaro walistinjaa iyo istinjo wاlkhitaanu iyo gudniinkii marka arrimahan markaad fiirisid waa arrimo dhammaantood nadaafadii qofka iyo caafimaadkiisa qayb badan ka qaadanaya qofkii aan sunnadan iyo aadaabtan aan raacin ka marnaan mahayo yacni in ay wax ka soo uraan jirkiisa uu soo uro liannahu waxa weeye timahan meelahaas qarsoon ku yaalla wasaqda aad bay u qabsadaan qofku markuu dhidido riix riixdii iyo urkiina wuu ka soo baxaya marka si aysan qofka muslimkaa riix la dhibsado uusan u yeelan oo daa'iman uu nadiif u noqdo ayaa la is-amray aadaabtaas aad uga wanaagsan la is-amray oo qofka muslimka daa'iman waa nadiif weeye yacni daakhilkiisii baa nadiifa qalbigiisii oo ka nadiifa shirki iyo kufri iyo buqdi iyo xasad ka nadiifa daahirkiisii kore ayaa nadiifa oo wasaq iyo wax la ursado wax la dhibsada nadiif ka ah qofka muslimka marka waa nadiif taas waxay kutusina marka shakhsiyat lmuslim waa waxa waa shakhsiya mumayaza oo ka soocan ummadaha kale ummadaha kale markaad ag joogtid ma ag fadhin kartid qofka ma ag fadhin kartid leanna waxa weeye waxyaabahan nadaafadan annagana la faray oo aan ajarka ku helayno oo yacni diinteenni ah iyagu ma qabaan sidaa darteed waxa wey qurunka kasoo iyo shirka ka soo baxaya lama ag fadhin karo lamana joogi karo marka alxamdu lilah calaa nicmat اlislaam wاlkhitaan khitaanka marka isagu rag iyo dumarba ma shamlinaya sida bacdu ahlilcilmi ay yihahdeen waxay yihahdeen rag iyo dumarba waa laga rabaa gudniinkii waa laga rabaa alkhitaanku waa gudniinkii rag iyo dumarba waa laga rabaa marka sidaas waxaa ku tegay bacdu ahlilcilm oo rag iyo dumarba inay gudniinka laga rabo laakiin gudniinka dumarka oo la sheegayo ma aha gudniinka ay la yihahdo gudniinka fircawniga ma ummadahan yani afrikada ay ku dhaqanto ma aha waa gudniin oo ah gudniinka la yihahdo sunnada ay ku tilmaamaan dadku ay yihahdaan sunna ay yihahdaan taas wey midka laga hadlaya ee maaha midka fircawnigaa midka fircawnigaa waa waa jariimo qofka bani aadamka laga galay weeye wax banaynahayaana ma jiraan waa tacdiib qofkii muslimkaa la tacdiibiyey waxaana weeye haddii ay jiri lahayd yacnii xukun sharci lagu qaado qofkaas waxay noqonaysaa qofkaas in laga qaado diyadii qofka oo kaamila lianna yacni isaalada la zuuliyo qofkan yacnii xubintaas taranka qof in la zuul haddii la zuuliyo diyo kaamil ayaa ka waajibta marka mararka qaarkood waxa laga yaaba qofka in la gaarsiiyo wax isaalo ku dhow in la gaarsiiya laga yaabo la zuuliyo ama se dhaawac weyn la gaarsiiyo ama qofkii dareenkiisii wax badan loo geysto marka taas wax bannaan noqon mayso midka marka laga hadlaayo oo leeyahy waa sunnadu ka mid yahay waa midka ay loo yaqaano gudnaan yani sunniga loo yaqaan weeye marka raggu laakiin la isku waafaqsan yahay gudniinka ragga in asagu ay waajib tahay ragga in la gudo iyadu waa waajib weeye waana maslaxadda qofka ayaa ku sugan sababtoo ah yacni meeshaas wasakda badan oo ku xabismaysa waxay keentaa dhibaato badan wasaq badan bal waxay gaarsiisaa cudurro waaweyn ayaa laga qaadaa walidaalika hadda gaaladu waxay bilaabeen inay ilmahooda gudaan ayay bilaabeen markay arkeen faa'iidada uu leeyahay qaala almusanifu raximah allahu tacaala faslun wayukrahu natfu shaybi faqad warada fi lxadiidi annahu nuur llah wayukrahu waxaa la kahdaa buu yidhi natfu shaybi ciradii in la tifo la siibo ayaa la kahdaa faqad warada waxaa soo arooray fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa waxaa ku soo arooray annahu shaybku ciradu nuurullah ilaahay nuurkiisa inuu yahay wa huwa shaybku ama ciradu aydan nadiiru lmowti mowtkii kii ka digahayay weeye digitaankii mowtka weeye wa yuqasiru lmala amalka iyo hididiiladana wuu soo gaabiyaa waxaaun mid ku booriyo weeye yacni ciradu ama shaybku calaa xusni اlcamali camalkii wanaajintiisii in camalkii la wanaajiyo wa waqaarun waa waxaa weeye sakiino iyo deganaan weeye halkan sheikh wuxuu uga hadlay in la tifo ama la siibo yacni cirada in la siibo ayuu ka hadlay wuxuuna soo arooriyey yani shaybk manaa ciradaasi ama garka ha ku sugnaato ama madaxa ha ku sugnaadee marka sidaas inuu karaahiye ay tahana waxaa ku tegey culimmada sida madhab almaalikiya washaaficiya walxanaabila ibnu taymiyana sidaas ayuu isaguna doortay laakiin culimmada xanafiyadoo kale waxay yidhahdaan iyagu ma xilligan karaahiye maahan marka nawowi wuxuu yidhi walow qiila yaxrum lلnahyi الصariix الصaxiix lam yubcad nawowi wuxuu leeyahay haddii la odhan lahaa waa xaaraam sababtoo ah nahyi sariixa ayaa ku soo arooray wuxuu yih hadii sidaa la odhan lahaa inuu xaaraam yahay baciid ma noqoteen ayuu yidhi marka maadaama nahyi uu ku soo arooray in ciradii la siibo ama la tifo waxay noqonaysaa xaaraam ayay noqonaysaa qowlka raajixa sida uu sheegay nawowi uu sheegay marka sheikhu wuxuu yidhi wayukrahu waxaa la kahdaa natfu shaybi ciradii tifideeda faqad warada waxaa ku soo arooray fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa annahu nuurullah nuurullah lafdigaas ah annahu nuurullah lafdigaasi wuxuu leeyahay sheikhu ma aanan ka helin kutubta xadiidka lafdi haabita oo kutub alxadiid kusoo arooray maaha laakiin lafdiga soo arooray waxa weeye annahu nuuru lmuslim qofka muslimka nuurkiisa maalinta qiyaame inuu nuur u noqonahayo ayaa kusoo aroortay sidoo kale xadiid kale oo sanadkiisa uu ku jiro camr ibnu shacayb can abihi can jaddihi qaal qaala rasuulu lah sal alay wasalam laa tantifu shayba ciradii ha tifinina fainahu nuuru lmuslim waa nuurkii muslimka maa min muslimin muslim ma jiro yashiibu shaybatan fi lislaam oo cirooba ciroobid ku cirooba islaamka dhexdiisa ilaa kutiba lahu waxaa loo qora bihaa shaybkii ama ciradii xasana xasana ayaa loo qoraa warufica biha daraja darajana korbaa loogu yeelaa aw xuta canhu khaii'a amase gaf ama dembi ayaa laga ridaa marka xadiidkan ah annahu nuuru lmuslim waa xadiid haabita weeye markii riwaayaadkiisa la fiiriyo xadiid haabita ayuu noqonayaa marka sidaa darteed waxaweye in la timihii ciradii in la siibo ma aha muslim wuxuu wariyey anas uu ka wariyay radi allahu canhu inuu yidhi yukrahu an yantifa arajulu ashacrata albaydaaa min ra'sihi wa lixyatihi waxaa la kahdaa buu yidhi ninku inuu ka tifo ama ka siibo tinta cad oo ra'sigiisa madaxiisa ama lixyadiisa ku sugan marka marka le nuuru muslim waxaa loo jeedaa annahu sababu nuurin lahu yowma alqiyaama maalinta qiyaame ayuu wuxuu noqonhayaa sabab wuxuu u noqonhayaa qofka muslimka inuu nuur helo sidaa darteed ma wanaagsana mana habboona qofku inuu suuliyo wa huwa ayda nadiiru lmowti ayuu yidhi waa nadiirkii kii mowtka qofka ugu digahayay weeye aayaddii ahayd suuratu faatir ku jirtay awlam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wa jaa'akum اnnadiir ma waana idi cumri siin muddo uu ku waansami karo qofkii qofkii waansamahayay wa jaa'akum nadiir umauusan idiin imaan nadiirkii kii digahayay miyuusan idiin imaan nadiirkaas ayaa bacdu salaf waxay ku fasireen sida cikrima iyo qataada iyo iyo ibnu cuyayna iyo kayrihim waxay ku fasireen inuu yahay cirada inuu yahay nadiirkaas kaas kuu digahay qofkii macnaha cira ay ka soo baxday waa loo digay weeye sababtoo ciradu waxay timaadaa sida badan qofku markuu sinil kuhuula afartan iyo wixii ka badan markuu qofku gaaro ayay sida badan ka soo baxdaa marka macnaheedu waxaa weeye qofkii waa loo digay waa loo digay qofkii in ay soo dhawaaday ajashaha soo dhowaatay waxa weeye diyaargarow marka wuxuu yidhi aayaddaas marka nadiirka inuu isagu yahay shaybka uu yahay ayuu sheekhu ka wadaa aayaddaasna tafsiirkeedu uu yahay bimacna shayb nadiirka kandigaha inuu yahay bimacna shayb laakiin qowl labaad ayaa wuxuu leeyahay nadiirka ama kaleeyahu digahaya waxaa weeye nebiga calayhi isalaatu wasalaam in lagu fasiro ibnu kaiirka ayaa wuxuu leeyahay qowlkaas ayaa daahira waana sida uu doortay ibnu jariir abari wajaakum nadiir waxaa laga wadaa nebiga ayaa idin yimid sala allahu calayh wasalam ayaa idin yimid waxaana daliilu ah qowluhu tacaala markii suuratu tabaarak qaaluu balaa qad jaaana nadiirun fakadabna gaaladii markii la yidhaahdo alam yatikum nadiir miyuusan idin imaan mid idin diga qaaluu balaa bay leeyihiin qad jaaana nadiiru wuu noo yimid mid noo digaa fakadabna waan beenin marka nadiirku inuu nebiga yahay sidaas ayaa raajixa awlam nucamirkum taas iyadoo marka awlam nucamirkum miyaana miyaanan idin cumri siin cumrigaas marka oo qofka la siiyey waxay culimmada ayana ku fasireen inuu yahay situuna sana yacni lixdan sano qofka la gaarsiiyey la gaarsiiyey waxaana daliil u ah yidhahdeen xadiidkii abi hurayra nabiga ka wariyey sala allahu alayh was waalihi wasalam qaala qaala rasul qaal acdar allahu ila mri'in ahara cumrahu xataa ballaqahu sitiina sana ilaahay uu u cudur daaray qof cumrigiisa uu dib ugu dhigay ilaa uu gaarsiiyey lixdan sano waa loo cudurdaaray qofka cudurdaar damba male marka awalam nucamirkum waqtigaas waxaa marka waxa wey inaad gaarteen lixdan sano gaarsiiye weeye marka wuxuu yidhi wahuwa nadiiru lmowti kii mowdka ka digahayay weeye wa yuqasiru shaybkii ama ciradii wuxuu yareeyaa almala amalka ayuu yareeya hididiiladii qofku adduunyadan uu ku qabay oo amalkii uu sii dheeraysto oo inuu muddo dheer sii noolaanahayo oo tabac dheer sii galo uu sii tabco xoolo sii tabco ayuu ka soo gaabiyaa oo qofkii wuxuu ogeysiinayaa inuu waqtigii ajirkii soo dhowaaday hadda wixii ka dambeeya loo baahan yahay inuusan adduunyo kusii tawasucine xag aakhiro inuu u jeesto waxaathun mid ku booriye weeye shaybkii ama ciradii calaa xusni alcamali camalkii wanaajintiisa wa waqaarun deganaansho weeye marka iyaduna wuxuu ku leeyahay qofkiiba ay ka daahiray sheeb ka daahiray waxaa u habboon qofkii inuu wanaajiyo camalkiisa wanaajiyo si uu maarata ugu isticdaado mowdkii isticdaad iyo talagal uu sameeyo xuquuqda ilaahay inuu guto xuquuqdii addoommadiisa uu guto acmaasha wanaagsan uu laasimo qalbigiisa iyo jawaarixdiisaba waqtiga uu ka faa'iidaysto usan waqtigiisa iska dhumin daacaadka uu degdego sidaas ayaa maarata ku wanaagsan ayuu leeyahay wa waqaarun shaybkii waxa weeye waqaar weeye waqaarku macnaha waxa weye waa rasaana deganaansho qofkii wuxuu noqdaa qof degan oo xasilan ayuu noqdaa markii ay cira ka soo baxdo kadib sidoo kale xadiidku wuxuu ahaa inna min ijlaal illaah ikraama di shaybati lmuslim ilaahay weynayntiisa waxaa ka mid a in la karaameeyo qofka muslimka ah oo shaybka ah ku ciroobay islaamnimada ku ciroobay qofka muslimka ah oo shaybka ah oo islaamnimada ku ciroobay in la karaameeyo waxay ka mid tahay ilaahay weynayntiisa ayay ka mid tahay seenan waxaana lagu karaameynaya waxaa weeye in maaragta majaalista meelaha la fadhiyo oo kale lagu weyneeyo loo naxariisto hadalkiisa la dhegaysto tajribooyinkiisa iyo khibradiisa laga faa'iidaysto taas ayay ku imaan kartaa wayukrahu xalqu lqafaa wayukrahu waxaa la kahdaa xalqu lqafaa qoorta oo la xiiro ilaa liman ruux ma ahane araada doonay alxijaamata toobis qofkii raba ma ahane kadaalika sidaas ayaa ruwiya la wariyey fi sunani kutubta sunanka lagu wariyey marka xalqu lqafaa waxaa weeye madaxa qeybtiisa dambe in la xiiro jeegaxiir jeegaxiirku macnaha waxa weeye alqafaa waa bimacna alqazac qazac ayaa laga wadaa alqazacna waxa weeye madaxa qayb ka mida in la xiiro qaybna la daayo qayb madaxa ka mida in la xiiro qaybna la daayo ayaa la yidhahdaa qazaca yacni waxaa waxaa la mida maalan oo suurada ay ku rumoomaysaa dadkii maalan markay reebaadiyaha ilmaha waxay sameyn yaryarkaa qofka waxaa la sameeyaa hadduu wiil yahayna madaxa inta kalea la xiraa halkaasa waxa loogu reebaa tin dhowr loogu reebaa intana waxaa laga yaabaa in timo loogu reebo gabar hadday tahana meesha dhaladaha waxaa loogu reebaa timo tuura loogu reebaa geesahana waa loo daayaa inta kalena waa la xiraa marka taasi waxay soo gelaysaa qazaci ayay soo gelaysaa oo ah madaxa qayb ka mid a in la xiiro qaybna la daayo waxaa kaloo soo galahaya siyaabaha hadda ay dhallinyaradu u jartaan oo laga soo gaaray gaalada laga soo gaaray ama geesaha ka xiireen ama jeegadaha ka soo xiireen ama ma garanaysaa ilaa maarata dhalada ay gaarsiiyaan ay xiiraan waxaasoo dhan way soo gelayaan qazac wey bay soo gelaysaa laakiin culimmada qaar waxay yidhahdeen waxaan culimmada qaarkood ay yidhahdeen sida ibnu cuthaymiin oo kale haddii ay tahay qofku timaha atraaftoodaas hoose in la simo si meel ay ay ay timihii madaxii qaabi lama xiirin laakiin atraafta hoose oo qoortoo kale iyo wax la mid a in la xiiro taasi waxay yidhahdeen oo ah timihii oo la qurxiyo ah taas wax dhibaataa male ayay yidhahdeen soo geli mayso qazaci ma soo gelaysa ayay yidhahdeen yani qofku markuu tinta xiirto oo kale inuu atraafta dheerdheer oo ziyaadada oo hoos u baxday oo kaleeto inuu isla simo yani taas waxay yidhahdeen ma soo gelayso lakiin waxaa laga hadlayaa qofkii madaxi qaabna inuu xiiro qaarna uu daayo ayaa laga tintii qaarna uu daayo qaarna uu xiiro ayaa laga wada marka wuxuu yidhi wayukrahu waxaa la kahdaa xalqu lqafa qoortii oo la xiiro ilaa liman araada alxijaamata qofkii toobis raba ma ahane lanna qofka marka madaxa laga toobahay sida badan sheegada iyo agaarkeeda laga toobaa marka meesha haddii ay tahay xaaje ay jirto inuu meeshaa xiiro si loo toobo wax dhibaataa ma leh sidoo kale qofka haddii dhaawac ku yaallo oo rabo in la tolo sidoo kale qofka haddii nabar ka soo baxo meeshii loo bahda in la xiiro waa la xiiraya haddii xaaje ay jirto xaaje loo xiiro wax dhibaataa ma leh kadaalika sidaas ayaa ruwiya la wariyey fi sunani sunanka lagu wariyey uu ishaarahaya xadiidka ibni cumar oo ahaa أن رsuuل الlahi slى الlaه عليه وsلم نahى عن الqaزع faqultu لنaaفic raawigi wuxuu leeya qultu لنaaفic oo ah raawigi ka wariyey iبn cmar ka wariyay aya waxaan ku ihi buu yihi وma الqaزcu qaala يuxlaqu bacdu رأسi الصabiي صabiga madaxiisa qaar ka mid ayaa la xirayaa wayutraku bacdun qaarna waa la daynaya marka sidaas ayaa lagu fasiray yani waxaa la yihahda qazaca taas ayuu ka wadaa marka taasna waa suurad xumayn oo qofku timihii uu madaxii qaarna uu xiray qaarna uu reebay haddii ay marka qofkii tashabuh uu ka wadana yani laba yani laba arrimood nahyigii waxaaba sii raacay tashabuh bilkufaar haddii dadkii uu rabo arrintu ay tahay inay isku tasha inay isku shabahaan gaalada ama fusaaqda isku shabahaanna laba dembi ayay sii noqonaysaa faslun walaa yanbagii liaxadi an yahjuma calaa aqaariba aw ajaaniba lianlaa yusaadifa bidlatan min kashfi cawratin wuxuu yidhi walaa yanbagii ma haboona liaxadin axad an yahjuma inuu si faja ah ku soo galo calaa aqaariba dad aqaariba inuu soo faja ku soo galo yacnii hujuumka hadda waxaa laga wadaa qofkiioo aan idan qaadan inuu guriga iska soo galo hoodi dalaqda soomaalida aan dhaqaanay wey qofku isagoon waxba weydiisan dalaq guriga iska soo yihaahdo yani arrintaas wey calaa aqaariba dad aqaariba korkood inuu kusoo galo uu kusoo galo faj'a si aan laga filan ugu soo galo ama isti'daan la-aan idan la-aan uu kusoo galo aw ajaaniba calaa ajaaniba ama dad ajaaniba uu usoo galo si faj'ah uu usoo galo lianlaa yusaadifa si uusan u waafaqin bidlatan xaalad aan qofku uusan diyaarsanayn yani xaalad aan dhowrsanayn si uusan qofku u waafaqin oo min kashfi cawratin ka cawro faydan ah iyo wixii lamid a macnaha halkan wuxuu ku ishaarayaa aadaab oo aad iyo aad muhiim u ah oo dad badan oo dadkeenna ka mid a aysan ku dhaqmin qofku markuu guri soo galayo inuu idan qaato oo dadka uu idan idan uu weydiisto oo isti'daano ayaa la rabaa laakiin qofkii hadduu iska soo galo gurigii dalaq iska soo yihahdo isagoo idan weydiisan waxaa laga yaabaa waxyaabo badan cawraad badan oo faydan waxyaaba badanoo dadka aysan u baahnayn aysan aysan ogolayn in la ogaado inuu qofkii ogaadaa laga yaaba oo ishiisu ku dhacdo sidaa darteed ma haboono qofku inuu soo galo meel aan guri aan guri islaameed ama dadka ku jira qaraabadiisa ha noqdeen xataa hadday maxaarimtiisa yihiin hooyadiis walaashiis hadduu usoo galo inuu idan qaato ayaa la rabaa sababtoo ah kuwaas laftoodu ma rabtid inaad cawradooda iyo wax aysan u baahnayn in laga arko inaad inaad ka aragtid adiga laftaadu ma jeclid sidaas ayuu leeyahay marka walaa yanbagii ma habboona liaxadin axad an yahjuma an yahjuma wuxuu ku leeyahay yacnii haj an yahjuma hajama yahjumu idaa dakala calayhi baktatan calaa gaflatin minhu qofku inuu soo galo qofkii si kada ah ugu soo galo isagoon qofkii idan uusan weydiisan marka ma banaano qofkii inuu usoo galo dad idan la-aan uu dadkii usoo galo calaa aqaariba dad qaraabo ah aw ajaaniba calaa ajaaniba amase dad ajaaniba inuu usoo galo ma bannaana lianlaa yusaadifa si uusan u waafaqin bidlatan xaalad aan dhowrsanayn oo min kashfin min kashfi cawratin bidladu asalku waxaa weeye dharka uu qofka shaqada loo xirto thiyaabu bidla waa dad dharka shaqada loo xirto qofka marka waxaa laga yaabaa inuu gurigiisa iska rabay inuu seexdo dhar uusan ugu talagelin dadka inuu ku qaabi inuu xiran yaha laga yaabaa haddii aad idan qaadan waa laga dharka soo bedelan lahaa lakiin haddaad si soo hujuumtid waxaa laga yaaba inaad ugu gashid dharkii uusan rabin in lagu arko uu xirnaa in lagu arko uusan rabin inaad ugu soo gashid baa laga yaabaa marka bidlada sidaas iyu waa xaalad uusan qofku dhowrsanayn uusan is-ilaalinayn inaad ugu gashid ayaa la diidaya marka asalku bidladana waa sidaas dharka adeegta ama dharka lagu seexdo ama dharka aan ahayn dharka lagu baxo lagu xaragooda aan ahayn lianlaa yusaadifa si uusan u waafaqin bidlatan xaalad aan dhowrsanayn oo min kashfi cawratin cawro faydan ah wayastadinu wa idan qaataa alaaan saddex jeer ayuu idan qaataa fain udina lahu haddii loo idno fadaak amru waadix arrinku waa waadi loo idno arrintu waa waa waadix wailaa haddaan loo idnin rajaca wuu iska laabtaa taasna waxay waafaqsan tahay xadiidkii saxiixa ahaa oo ahaa ida sta'dana axadukum alaaan axadkiin hadduu saddex jeer uu idan qaato falam yu'dan lahu aan loo idmin falyarjic ha iska laabto aayadda qur-aankana waa tii aan kusoo marnay suurat nuur markaan tafsiirka waataan kusoo dhagaysana wain qiila lakum irjicuu farjicuu huwa askaa lakum marka haddii lagu yihahdo iska noqo iska noqo laakiin waxaa dhici karta isti'daanku yani hadba meel kastaba sida xaaladoodu ay tahay weeye haddii qofku aad markaa idan qaadanaysa albaabkii baa gagaraacday haddaad og tahay dadku inaysan ku maqlin haddaad og tahay ama aada malaysid saddex keliya kuma gaa inaad ku gaabsida khasab ma aha ahamu shay waxa weeye saddex jeer oo aada og tahay in lagu maqlay in lagu maqlay aada og tahay waxa weye markaas haddaan lagaa furin macnaha iska laabo weeye laakiin mararka qaarkood guri waa weynaan karaa guri weyn buu noqon karaa oon gagaraaci la maqli karin markaasoo kale waxa weeye waxay u baahanaysaa inaad ogaatid in lagu maqlay in kale ti inaad ogaatid haddaad og tahay inaan lagu maqlin inaad saddex ka badisid laa ba'sa leanna qaradku waxa weeye in qofkii ku ogaaday oo markaa ama kuu fasaxo ama kuu diido haddii marka garaacidaadii aan waxba lagu ogaan karin iyadoo noqon mayso mid muctabara ma noqonayso marka saddexdu waxay ku qoydan tahay saddex ah oo aad og tahay in qofkii uu ku maqlay aad og tahay wey marka idankuna wuu noqon karaa qowl sariixa markaad tidhaahdid adkhul soo gal in lagu yihahdo sidoo kale yani soo gal idan lagu orma albaabkii baa laguu furay albaabka hadii lagaa furay macnahed waxa wey soo gal yani idanka qowlna waa noqon karaa ficilna waa noqon karaa hadba waxay ku xihan tahay xaaladda markaas ay qofku yani caadada jirta iyo waxa lamidkaa faslun wayaxrumu an yatanaaja inaani duna haaliثin liannahu yuujibu iixaashan wa kasra اlqalb wayaxrumu waxaa xaaraama ayuu yihi sheekhu an yatanaaja inaani laba inay koodaan ama faqaan duuna aaliin mid saddexaad ka sokay liannahu arrinkaasi yuujibu wuxuu waajibiyaa iixaashan qalayn qofkii inuu qaloodo qalogelin wa kasra alqalbi iyo qalbiga oo jaba ayuu arrintaas gaarsiinaysaa macnaha wuxuu leeyahay laba qof haddii saddex qof la yahay laba inay si gooniya u faqaan oo u sheekaystaan midna uu gooni ka yahay uusan la jirin arrinkaasi waa mamnuuc lanno arrintaas waxay keenaysaa qofkaas muslimka ah oo saddexaad labay mid tahay in uu malihiisu xumaado uu yidhahdo labadan qof adayba kuu tashanhayaan aday ma garanaysaa makri iyo hagar kuu maleegahay inuu yidhaahdo waa dhici kartaa oo arrintaas marka ay keento iixaash qofkii inuu dadkii kale ka qaloodo qalada waxa layaha marka neefka matalan xoolaha neef xoole uusan qolonka lagu soo dhex daro yacnii ma qalbigiisu ku degi maayo cawran ma seexanayo maanta o dhan wuxuu samaynaya oo iska qaylinaya sababto wuxuu dareemayaa waxshinim wax waxshinimo ayuu dareemaya yacnii inuu yahay qof dad yacni inuu ka duwan yahay ummaddan kale ayuu dareemaya marka qofkii markii labadii qofoo la socotay ay si gooni uga faqaan wuxuu dareemahayaa qala ayuu dareemahayaa marka waxaa dhici karta inuu yidhahdo ama waa kuu tashanahaya hadduu malihiisu uu wanaagsanaadana waxaa laga inuu isleeyahay dadkaani waa iska kaaweyneynahayaa sheekada ay haystaan inaadan munaasab u ahayn bay qabaan oo adugu aadan mansiladaas gaari karin marka ayada lafteeda wuxuu dareemahayaa qalbigiisu inuu jabo sidaa darteed ayuu wuxuu yidhi wayaxrumu waxaa xaaraama an yatanaaja inaani laba inay faqaan oo gooni u sheekaystaan duuna aalifin mid saddexaad ka sokay yacnii faqiddii waxaa la mid ah haddii labada qof ay luqad uusan garanayn ku sheekaystaan qofkaani luqad uusan garanayn maalan luqa ingiliisiya ama luqad kaleeta carabiba ku sheekaystaan isna ma garanayo iyaduna waa la mid bay noqonaysaa laakiin hadday ka bataan saddex ka badan yihiin afar ay noqdaan maalan oo laba ay gooni u baxaan dhibaato ma leh laakiin xataa hadday afar yihiin oo saddex gooni u baxdo midna gooni la dhigo waa la mid xukunkii nafsulxukm ayuu noqonaya ma banaana hadday toban yihiin oo mid gooni loo saaro inta kalena gooni isugu bax waa la mid saddexda waxaa loo sheegay waa inta cadadka u yar oo ay arrintaani ka suuragahay ka suuragal ay ka tahay weeye wa ilaa cadadku kara iyo qila ma kala leh laakiin haddii waxa dadka faqahaya iyo dadka kaleeto aysan fardi meesha usan imaan ee laba gooni u baxdo saddexna gooni ay noqoto wax dhibaataa ma leh ilaa inay meesha uu jiro istidaan qofka hadduu asagu u fasaxo yidhaahdo si gooni u sheekaysta uu gooni ugu fasaxo wax dhibaataa ma leh haddii la isku ogyahay taas marka waxay waafaqsan tahay xadiidkii nabiga calayh isalaatu wasalaam oo cabdullahi bn mascuud warinaayey qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam idaa kuntum alaaa haddaad saddex tihiin falaa yatanaaja inaani duuna alaakhar labo ma ma koodo ama labo ma faqdo duuna alaakhirka kale ka sokay xataa yakhtalituu xataa takhtalituu binnaas ilaa dadka aad ku dhex darsantaan dadka kale u tagtaan min ajli ana dalika yuxsinuh arrinkaasi waxa weeye wuu wuxuu gelinayaa qofkii xusni ayuu gelinayaa tiiraayo ayuu gelinayaa cabsi ayuu gelinayaa waxaa laga yaaba in u maleeyo dadkaas inay wax kale ay u maleegayaan shar u maleegayaan marka arrintaasna marka daahirkeedu waxa weeye waa litaxriim taxriim ayay ku tunay anna qofka muslimkaa in xusni la geliyaa ma banaana waa arrin xaaraana inama najwa min ashayطaan liyaxzuna aladiina aamanuu marka xusniba haddii qofkii muslimka la gelinayo xaaraam ayay noqonaysaa marka wuxuu yihi wayaxrumu waxa xaraama an yatanaaja inaani laba inay koodaan duuna aalifin saddexaad ka sokay liannahu arrinkaasu yuujibu waxa waajibiyaa iixaashan qalogelin ama waxshi gelin cabsi gelin wa kasra alqalbi iyo qalbi qalbigoo la jabiyo qaala faslun wayustaxabu waxaa la sunneeya iftitaaxu akli akligii in lagu bilowdo bibismi illaah magaca ilahay in lagu bilowdo ayaa la sunneeyaa halkaana sheekh wuxuu hadlay aadaab alakli ayuu ka hadlayaa iyada ayaan insha allahu tacaala darsigeena ku dhammayn doonaa wayustaxabu waxaa la sunneeyaa iftitaaxu lakli akligii ku bilaabashadiisa bibismi illaahi magaca bismi illaahi kelimatu bismi illahi in lagu bilowdo taasna waxaa u daliila xadiidkii camr bn abi salama oo wiil yar ahaa ayaa nabiga wax la cunahayay markaasuu nabigu wuxuu ku yihi yaa ghulaam sami illaaha wakul biyamiinika wakul mima yaliik xadiidka marka amarka wuxuu kutusinayaa lilwujuub inay waajib tahay lanna kul sami illaah ayaa la amar ayaa la siiyey marka sida raajixa qolada waay yani qowl ahlilcilmi raajixa waxa wey qofku hadduuba xasuusan yahay inuu magaca ilaahay ku bilowdo inay waajib tahay qolana waxay leeyihiin yani waxa weeye waa sunno imaam nawowi isaga wuxuu soo naqliyey inay ummad wuxuu ka soo naqliyay culamada inay arrintaasi ay tahay sunno inay tahay inay ijmaac tahay ayuu soo naqliyey laakiin ijmaacaas waxaa ku qabsaday oo ka daba tegey ibnu xajar alcasqalaani ayaa ka daba tegey marka wuxuu yidhi waxaa jira ayuu yidhi dad ku tegay bilwujuub ayaa ayaa jira lianna warada almru bilakli bilyamiin wahuwa maxmuulu cala alwujuub fakadalika huna لأن صيغة الأمر بالجميع واaحدة يعني xadيiثka oo أمray in مagaca إلaahay lagu bilowdo iyo in gaعanta midigta wa lagu cuno hal xadيiث bay kusoo wada arooreen hal xadيiث ayay kusoo wada arooreen marka labadiiba isku xugم inay yeeشhaan bay noqonaysaa wx in la kala bedelo midna suno lya midna waa waaجiب la yihaahdo m mustaqiim ma noqonaysa ayuu yihi marka sida laakiin جمهuurta ay badan yihin inay suno tahay weeye marka sunanimadii haddii qof dadka ka midihi jamaaca hadday wax cunhayaan oo qof ka midihi uu bismaladii la yimaado ma kaafinaysa mise ma kaafinayso bacdu ahlilcilmi waxyana waa ku filan tahay qof dadkii ka mida laakiin sida raajixa waxa weeye in aysan kaafinayn in aysan ku filnayn oo sida salaamtii xukunkii salaamta aysan qaadanayn oo dadka dhan inay wada dhammaantood inay bismi illaahi la wada yimaadaan ay wanaagsan tahay taasna waxaa la yidhi waxaa daliil u ah nebiga calayh isalaatu wasalaam xadiid caaisho laga wariyay waxay leedahay nebiga ayaa wuxuu wax la cunahayay lix nin oo muminiinta asxaabtiisa ka mid ah markaas ayaa waxaa yimid nin acraabiya ayaa yimid acraabigii markuu cuntadii soo galay cuntadii o dhan laba luqmadood ayuu ka dhigay cuntadii o dhan laba luqmadood ayuu ka dhigay markaasa nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam amaa inahu low samaa lakafaakum haddii uu magaca ilaahay uu ku magacaabi lahaa cuntada way ku filnaan lahayd shakina waxaan lahayn nebiga iyo asxaabtu inay basmaladii inay ku bilowdeen shaki ma leh laakiin maca daalika ninka acraabiga ah oo soo galay shaydaanki wuu ku bannaystay marka taasna waxay ku tusinaysaa in magaci ilaahay lala wada yimaado inay sunno tahay sidoo kale waxaa daliil ah arrintaas nebigu alay slat slam yani camar bn abi salama sami illaah ayuu ku yidhi nebiguna wax la cunaayay nebiguna calayh isalaatu wasalaam laa shaka inuu bisinkii u qabtay marka bisinkii isaga uu qabtay kuma kaaftoomine weladkiina wiilkiina wuxuu ku yidhi sami illaah inkastoo bacd ahlicilm ay uga jawaabeen taas waxay ahayd litacliim wuxuu barahayay aadaabta ayuu barahayay marka wuxuu yidhi wakhatmuhu bilxamdu lilah waxaa sunna ah sidoo kale inuu acaamkii uu ku khatimo bilxamdu lilah alxamdu lilah inuu ku khatimo marka basmalada iyadu bismi illah miyaa lagu gaabsanayaa mise bismi illaahi araxmaani araxiim waa lagu darahayaa nawow oo kale wuxuu leeyahay waxaa fadli badan inay basmalada kaamila la yimaado bismi illahi raxmaan raxiim in la yimaado laakiin ibnu xajar wuxuu yidhi wax daliila arrintaasi ma wadato waxa ku soo aroray waa bismi illaah kaliya ayaa soo arortay marka in lagu daro araxmaan araxiim wax daliila ku soo aroray ma jiraan ayuu leeyahay marka bismi illah ayaa lagu gaabsanaya sida raajixa khatmiguna waxaa lagu khatimayaa alxamdu lilah waxaana daliil u ah nabigu alay sl wuxuu ohan jiray alxamdu lilaahi aladii kafaana warwaana alxamdulilah markuu cuntada ugu dhammaysto sidoo kale wuxuu xadiidkii ahaa ina allaha layardaa can اlcabd yaأkulu اlأklata fayaxmaduhu calayha yakulu ina allaha layardaa can اlcabdi yaأkulu اlأklata fayaxmaduhu calayha wayashrabu الsharba fayaxmaduhu calayha yacni qofka ilaahay markuu cunto cuno ilaahay ku xamdiya ilaahay sidaas ayuu raalli uga noqonaya qof markuu wax cabo ilaahay ku xamdiya ilahay raalli buu uga noqonaya marka in xamdiga lagu khatimana sidaas ayuu ayaa daliil u ah wa an yakula biyamiinihi midigtiisa inuu ku cuno iyadana ayaa sunna ayuu yidhi marka taasna sheikhu sunno ayuu ku sheegay laakiin sida raajixa waxa weeye in ay tahay waajib ay tahay lianna amar ayuu nebigu amar ayaa kusoo aroray kul biyamiinika ayaa la yidhi ayuu nebigu ku yidhi amarkana wax ka leexiya lama arag bal amarkaas waxaa daliil u ah inuu waajib yahay ninkii uu nebigu calayi slat slam ku yidhi ninkii bidixda wax ku cunayay oo uu ku yidhi nebigu kul biyamiinika markaasuu wuxuu ku yidhi laa astaiic ma awoodo qaala la staacta maa manacahu ila alkibru yacni wuxuu yidhi ha awoodin buu yidhi kibir mooy wax kaloo ka celiyay ma jiro famaa rafacaha ilaa fiih weligiis dambe gacantii afkiisa mar dambe lama aadin gacantii way qallashay marka arrintaas cuquubadaas ka laasimtee waxaa ka muuqanaysa inay tahay waajib inay tahay sidaa darteed qofka muslimkaa inuu inuu laasimo oo arrintaas uu daa'imo ayaa wanaagsan ilaa daruura inay jirto qofkii gacantii uu ka jiran yahay wax la mida maahan ma noqonayso cudurdaar qofku gacanta inuu cunto kale ku haysto yani maalan cuntana gacanna wuuu ku haystaa cunto gacanna sharaab buu ku haystaa marka gacanti kale waa ii buuxdaa ma noqonayso wuxuu samayn karaa labada gacnood buu hal shay iskugu geyn karaa haddii uu maalan suurogeli wooda hal gacan inuu ku cuno marka cudurdaar ma noqonayso weelkiibaa wasakhoobah ayaa lagu leey hadaad gacantii cuntada ku cunaysay aad galaaskiina ku qabatay ma wasakhooba duhro laakiin sunnada ayaa ka awleysan in la laasimo mima yaliihi ida kaana acaamu noocan waaxida wa an yakula biyamiinihi midigtiisa inuu ku cuno mima yaliihi waxa xaggiisa xigana oo isaga la xiriira uu ka cuno in kaana aaamu ida kaana acaamu acaamka hadduu yahay nowcan waaxidan hal nooc hadduu yahay iyaduna hadduu acaamku hal noocya oo isku mid yahay qofku inuu geeskiisa ka cuno oo uusan dhinacyada kale ama geesaha kale uusan aadin lianna dadka kale xaqooda ayuu ku xadgudbayaa aadaabtana ka mid maaha qofku inuu dadka kale waxooda uu aado marka haddii acaamku nooc waaxida uu yahay buu yidhi lakiin haddii acaamku mutanawic uu yahay anwaac kala duwan uu yahay haddii nooc uu ka fog yahay inuu ka soo qaato dhanka kale wax dhibaataa ma leh walaa yaakulu ma cuno min dirwati acaami acaamka meesha u sarraysa kama cuno yacni dhexda acaamka meesha dhexda ah u sarraysa kama cuno laakiin min jawaanibihi wuxuu ka cunahayaa ya'kulu min jawaanibihi geesihiisa ayuu ka cunahayaa iyaduna waxa weeye xadiidkii ayay waafaqsan tahay oo ahaa kuluu min jawaanibiha walaa ta'kuluu min wasatiha fa ina albarakata tanzilu fii wasatiha barakada ayaa dhexda kusoo degaysa sidaa darteed qofku inuu ka cuno geesaha uu ka cuno weeye taasna waay waxa weye faaida kale ku jirta waxa weeye cuntada haddii lasoo reebo qaybta dhexdaha oo aan farta la saarin hadhowti qof kale wuu cuni karaa laakiin haddii cuntada dhimad gacanta la wadageliyo hadhowti waxaa laga yaabaa in la daadiyo inay la daadiyo ayaa laga yaaba marka sidaa darteed waxay aadaabta ku jirtaa qofku geeskiisa inuu ka cuno inta dhexdaana uusan taaban ilaa uu soo gaaro ma ogi qofku meeshii soo gaaro maana lanna barakadu waxay kusoo degtaa wasadka cuntada ayay kusoo degaysaa wakadalika alkaylu kaylka ayaa la mida ayuu leeyahay sheekhu markii wax la kiilaynayo acaamka wuxuu ku leeyahay dhexda haka kiilayn geesaha haka kiileen geesaha maarata ka ka miis markii wax la miisaayo yani haka soo qaadin dhexda haka soo qaadin geeska ka soo qaad laakiin arrintaasi wuxuu leeyahay waay waa qiyaasan ala ala cala akli acaam waxaa qiyaas looga qaadanaya buu leeyahay cuntadii la cunahayay laakiin wax daliila oo arrinkaa ku sugan kusoo arooray ma jiraan yani keelka kusoo arooray ma jiraan waxa lagu gaabsanayaa cuntada fa inahu adcaa lilbaraka arrintaas ayaa u dhow barakada u dhow yani inay barakadii soo degto oo barakadii ay kusoo degto taas ayaa u dhow ayuu leeyahay adcaa bimacnaa aqrab ama u yeeris badan barakadii u yeeris badan adcaa iyadaa u dhow lilbarakati barakada kadalika sidaas ayaa ruwiya la wariyey fi sunan sunanka lagu wariyey sunanka mida lagu wariyey acaamka weeye laakiin kaylka wax kusoo arooray ma jiraan walaa yanfuqu fi acaami walaa yanfuqu fi acaami alxaari wala albaarid walaa yanfuqu ma afuufo fi acaami alxaar acaamkii kululaa wala albaarid acaamkii qabobaana ma afuufo nafqiga acaamka kulula afuufaya waa in la qaboojiyo laakiin ka qabow oo baaridka ah waxaa loo afuufi karaa maalan in wax ku dhaceen wax ku dhacay kale inuu ka bixinayo marka labaduba ma ma fiicna in la afuufo leanna acaamka haddii la afuufo waxaa dhici karta qofka afkiisa inay wax ka soo raacaan oo wixii ay ku dhacaan waa dhici karta waxaa dhici karta qofka yani arkahaya ama la joogay ama cuntada wax ku lahaa in uu ka taqasuso yani uu dhibsado ka waswaaso cuntada qofkaasi afuufay inuu maaragta uu cuni waayo sidaa darteed marka wuxuu leeyahay yani waxa weeye walaa yanfuqu ma afuufo fi acaami acaamkii alxaari ee kulula wala albaaridi kii qabobaana ma afuufo arrintaasna waxaa kusoo aroray xadidka abi saciid alkhudri qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can ishurbi min ulmati lqadaxi wuxuu nabigu nahiye ayuu leeyahay yani in laga cabo weelka meeshiisa jaban aduu weelka meel jaban uu leeyahay afkiisa bakeeriga oo kale meel ka jaban yahay in meeshaa jaban laga laga cabo wa an yunfaka fi sharaabi sharaabkiina in la afuufo ayuu nahiyey sidoo kale ibn cabaas waxaa laga wariyay inuu yihi nahaa rasuulu llah sala allahu alayh wasalam an yutanafasa fi linaai aw yunfaka fiih wuxuu nahiyey weelka in lagu neefsado amase in la afuufo arintaas marka waxa weeye waa aadaabta islaamka ka mid tahay inaan la afuufin walaa yukrahu alaklu washurbu qaa'ima walaa yukrahu lama kahabo alaklu cunid washurbu iyo cabitaan qaa'iman qofka isagoo xaalu yahay isagoo taagan inuu wax cuno ama wax cabo lama kahabo ayuu leeyahay sidaas ayuu sheekhu ibnu caqiil ayuu ku tegay masalada tafsiil ayaa ku sugan amaa shurbiga in istaag lagu cabo bacdu ahlilcilmi ayaa yidhi way bannaanta arrintaasi yani ayaa ayaa ku tegey sida laga wariyey yani khulafaa araashidiin iyo asxaabta badankood iyo taabiciin badan laga wariyey yani in ay bannaan tahay arrintaas in istaagga wax lagu cabi karo inay bannaan tahay waxaana daliil u ah ayay yidhahdeen xadiid ah ibni cabaas laga wariyey uu yihi shariba nabiyu sala allahu alayh wasalam qaa'ima min zamzam nebigu zamzam biyaha zamzam ayuu cabay isagoo taagan marka arrinkaasi yani bacdu ahli اcilmi oo min aslf wاlkhlf ayaa ku tagay inay banaan tahay axaadiidta kusoo aroortay ayagu in istaagga wax lagu cabaana iyaduna waa axaadiid sidoo kale haabita sida xadiidka abi hurayra uu leeyahay qaala rasuul اlahi sal اla alيه waslam laa yashrabana axadu minkum qaa'ima axadkiin yuusan cabin isagoo taagan marka axaadiidtaas sida lagu kala duwahayo axaadiidta kusoo aroortay nebigu inuu biyo ku cabay isagoo zamzam inuu cabay isagoo taagan iyo xadiidta nebiga iyo xadiidta nahyiga kusoo arooray siyaabo badan ayay culimmadu ugu kala tageen qaar waxay yihahdeen naski baa ku sugan oo axaadiidta nahyiga waa la nasakhay kuwa jawaaska yacni bannaynhaya ayaa nasakhay qolo sidaas ayay yidhaahdeen qolo kale waxay yidhaahdeen axaadiidta bannaanashaha nebiga ayay khaas ku ahayd axaadiidka laakiin nahyiguna ummadda ayay u taallaa marka arrinta in istaag wax lagu cabika nabiga khaas ku ahay arrintaas marka labadaas wej oo lagu jamciyey waa laba wej oo daciifa yacni wejka waxa weeye oo raajixa waxa weeye in axaadiidta nahyiga lagu xambaaro altanziih waa nahyu tanziih oo loola jeedo nahyu adabin wa irshaad looga jeedo axaadiidta oo ah bannaysana inay ku tusinayso arrintaa inay bannaan tahay inay ku tusinayso marka arrintii way bannaan tahay laakiin sida fadliga badan qofku waxa weeye inuu fadhiga inuu ku cabo ayaa bannaan ayaa fadli badan laakiin istaagga in lagu cabaana iyaduna way bannaan tahay nebigu calayhi isalaatu wasalaam badanka axwaashiisa waxa u badnayd inuu fadhiga ku cabo marka taa inuu ku dadaalo ayaa wanaagsan qofka sidii hadiga nebiga u badnaa laakiin haddii istaag axyaanan uu ku cabo laa ba'sa bidalik hadday xaaja jirtana iyadu iska badaabo ama akliga in istaag wax lagu cuno iyada wax nahyiyaho ku soo arooray ma jiraan laakiin yacni markii la weydiiyey qataada w marka anas weydiiyey markii xadiidkii uu u sheegay nahaa an yashraba arajulu qaa'ima qaala qataada faqulnaa lianas falakl qaala daka asharu aw ahbath yani wuxuu leey qataada anas markaan weydiinay wuxuu noo sheegay xadiidkii markuu ka wariyay ahaa nebigu wuxuu nahiyey in qofku istaag wax ku cabo markaas waxaan in akliga ka waran markaasuu taasaaba ka shar badan amase kaba khabiiftan ayuu yidhi laakiin nahyi sariixa oo isagoo ku soo arooray in istaagga wax lagu cuni karo iyadu ma jirto sidaa darteed yacni waxa weeye waxay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen haddii la qabto nahyigii shurbiga qiyaamka in in la nahiyey haddii la qabto akligu wuu kasii darnaanayaa laakiin waxaa yani sida raajixa ay tahay in nahyigu uusan taxriim uusan faa'iideynayn halkan ay bannaan tahay xataa qofku istaagga inuu wax ku cuni karo taasna waxaa daliil u ah xadiidka ibnu cumar uu leeyahay kunaa na'kulu calaa cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wasalam wanaxnu namshi annagoo soconaynaa cuni jirnay wanashrabu wanaxnu qiyaamun annagoo taagtaaganna waan cabi jirnay ayuu leeyahay marka in aysan nahyigu uusan ku tusinayn taxriim uusan ku tusinayn arrintaas تفاصيل هذا الكويدار تاج مركو وحي الشيخ وإذا أراد دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه أو ولا كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أراد هدو دونه دفع إناء الشراب ويلكي شرابك إنه أديبه أو اللقمة أما اللقمة أدينه قفك لأديبه هدو دونه دفع وحو أديبا إلى من روح أديبا من كاس عن يمينه مذكتيس هذا أول المركو kadalika sidaas ayuu kaana ahaa yafcalu nabiyu sala allahu caleyh wasalam mid sameeye nebigu mid sameeye ayuu ahaa marka wuxuu leeyahay haddii qofku uu cuntadii uu cunahayay uu ka dhammaysto uu ka bagto oo uu intii soo hartay sharaab ha noqoto ama cunto ha noqotee uu rabo qof inuu siiyo wuxuu ku bilaabaya qofka midigta ka xiga ee ku bilaabi maayo qofka weyn qofka la weyneyna ku bilaabi maayo ama ilmaha yar ku bilaabi maayeen waxaa xaq u leh qofka midigta xiga ayuu ku bilaabaya arrinkaasna waxaa daliil ah xadiidkii anas ana rasuula اllahi sal اllah alay waslam utiya bilabanin nebi waxaa loo kee nebiga waxaa loo keenay caano lagu daray biyo lagu daray wa can yamiinihi acraabiyun midigtana nin acraabiya ayaa ka fadhiyey wa can yasaarihi abu bakrin bidixdana abu bakr ayaa ka fadhiyey fashariba nebigu waa cabay uma acطa alacraabiya acraabiga ayuu siiyey wa qaala wuxuu yidhi alaymana falayman midig yani hadba qofka midigta qofka xiga midigta midigta ku wada marka qofba mid qofka kaloo midigta ka xiga ayuu u dhiibayaa marka sidaas ayayna ma garanaysaa ayay sunnadu tahay marka wuxuu weyda araada hadduu doono dafca inaa'i sharaabi sharaabka weelkiisa inuu dhiibo awi luqmati inaa'i luqma weelkii luqmadda inuu dhiibo dafaca wuu dhiibaa ilaa can man yamiinihi ilaa man qofuu u dhiibaa can yamiinihi midigtiisa ahaaday awalan marka hore kadibna qofkaas ayaa usii dhiibahaya qofka midigtiisa ah kadalika sidaas ayuu kaana kaana ahaa yafcalu nabiyu sala allahu aleyh wasalama nebigu mid sameeyo ayuu ahaa marka darsigeena caawna intaas ayaan ku joojinaynaa wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin